bsmi illaahi الرaxmn الraxim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin slى اllah wslm عlى nabiyina mxamadi wعlى آlih وaصxaabih aجmaciin ama bacdu qala اlimam اlbukhariyu raximah اllah tacalى baabu ma kana الnabiyu slى اllah عlyh wslm yusأl mima lam yunzl عlayh اlwaxyu baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu u baab yahay kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu uu ahaa yus'alu in la su-aalayey mimaa kii xaggiisana laga weydiinayey lam yunzal aan la soo dejinin calayhi maaga korkiisa alwaxyu waxyi aan lagu soo dejinin fayaquulu wuxuu dhahayay laa adrii uu dhahaya laa adrii ma garanayo uu dhahaya wixii la su-aalo oo waxyi uunan ku soo deganin laa adri uu dhahayay taas caddaynteediibu u baabihay ow lam yujib xataa yunzila allaahu calayhi alwaxya ow amase lam yujib uunan jawaabin xataa yunzila allaahu ilaa uu alla soo dejinayo calayhi isaga korkiisa alwaxya uu ku soo dejinayo walam yaqul nebigu ma dhihin bira'yin ra'yi ma dhihin oo ra'yi ma uunan ku jawaabin kuma qowlin kuma dhihin walaa biqiyaasin qiyaasna kuma dhihin liqowlihi tacaalaa ilaahay qowlkiisaana u daliil ah bimaa araaka allah inaa anzalnaa ilayka alkitaaba bilxaqi litaxkuma bayna annaasi bimaa araaka allah bimaa ra'ayta lama dhihin bimaa araaka allah wuxuu ilaahay ku tusiyey walaa biqiyaasin iyo qiyaas walam yaqul biqiyaasinna ma dhihin ayb yacni de waxyigii ma ka hor dhacaynin liqowlihi tacaala bimaa araaka allah alla uu yidhi ayb qiyaaskaana hadda waxaa loo jeedaa istixsaan waxaasanay ila fiican yihiin sidaan yaan yaan u arkaa ma uunan dhehaynin ee qiyaaskii hadda yani shuruudihiisa watay daliilka watay iyo kaas lama diidaayo isaga ayb wa qaala bnu mascuudin ibnu mascuud waxa uu yidhi su'ila nabiyu sala allahu calayhi wasalama nebiga ayaa la su-aalay cani ruuxi ruuxdaa wax laga weydiiyey xaqiiqadeeda fasakata waa aamusay xataa nasalat ilaa ay soo degtay wayas'aluunaka cani iruux qul iruuxu min amri rabbii qala xadaana caliy bnu cabdillaahi wahuwa almadiiniyu qala xadaanaa sufyaan huwa bnu cuyayna qaala samictu bna lmunkadir wa huwa muxamed bnu lmunkadir yaquulu samictu jaabira bna cabdillaahi badanaa jaabiru ka wariyay samictu jaabira bna cabdillaahi yaquulu maridtu waan jiraday fajaa'anii rasuulu llahi sal l slam rasuulka ii yimid yacuudunii isagoo isoo booqanayo wa abuu bakrin isagii abuu bakar wahumaa maashiyaani ay lugaynayaan fa ataanii waa ii yimid waqad uqmiya calaya iyadoo la imiir daboolay fatawada'a rasuulu llahi sal ly slam nebiga waa weyse qaatay uma saba waduu'ahu biyihii uu ku weyse qaatay ayuu ku shubay calaya korkayga fa afaqtu waan soo miirsaday faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah warubama qaala sufyaan sufyaan waxaa laga yaabaa riwaayadiisa inuu yidhi faqultu waxaan idhi jaabir ay rasuula allaahi yacni yaa rasuula allah ay bimacnaa yaa xuruuf nida ay ka mid tahay ay rasuula allaahi kayfa aqdii fii maali maalkayga seen u xukumayaa yacni haddii aan dhinta maalkayga see loo maamulaya dhaxalkii iyo say noqone kayfa asnacu fii maali maalkayga maxaan ku sameeyaa qaala waxa uu yidhi famaa ajaabanii bishayin nebiga waxba iiguma jawaabin waa iska aamusay xataa nasalat ilaa ay soo degtay aayatlmiiraah aayatlmiiraahna waa midda ugu dambayso suuratu nisaa yastaftuunaka qul illaahu yuftiikum fi lkalaala ayb xadiidka markay tarjamada waa ismudaabaqaynayaanoo nebiga waxbaa la su-aalay ma ka jawaabin waa aamusay ilaa waxyigii markuu kusoo degay waxyigiibuu ku jawaabay tarjamadii xadiidka marka mudaabaqadoodu waa daahir waana bayin ayb halkan marka ayb bukhaari marka muraadkiisa uu leeyahay walam yaqul bira'yin walaa biqiyaasin istixsaanka ujeedaa sidaas uu leeyahay waladii yadharu ana alakhiira muraadu lbukhaariyi wa huwa maa dala calayhi lafdu aladii awradahu fi lbaabi aladii qablahu min xadiidi cabdillahi bni camrin wa qaala alawsaaciyu alcilmu maa jaءa can asxaabi rasuuli illahi sal l slam cilmi wixii asxaabta ka yimaadaa la dhahaa wamaa lam yaji canhum falaysa bicilmin waxay saxaabada xaggoodan ka imaaninna cilmi ma ahan buu yiri ayb ahar marka wuxuu keenay ibnu mascuud laa yazaalu nnaasu mushtamiliina bikhayrin dadku inay khayr shamlisanayaan ma ay ka zuulayaan maa ataahum lcilmu intuu cilmiga u imaanayo min asxaabi muxamedin uga imaanayo iyo wa akaabirihim dadkooda waaweyn oo cilmiga yaqaano faidaa ataahum alcilmu min qibali asaagirihim watafaraqat ahwaa'uhum halakuu ayb waqaala abuu cubayd macnaahu ana kula maa jaءa can asaxaabati wax walboo saxaabada xaggooda ka yimaado wa kibaari taabiciin iyo taabiciinta waaweyn ka yimaada lahum biixsaanin huwa alcilmu almawruuf cilmiga la dhaxlay kaas yani masaladii marka haddaan la gelin karin saxaabada iyo taabiciinta aan la gelin karin waxay noqonayaan waxas cilmi maaha marka wamaa axdathahu man jaءa bacdahum huwa almadmuun dadkii ka dambeeyey wixii ay soo darisiiyeen waa kan madmuunkaoo caayankaas ah wa kaana salafu yufariquuna bayna alcilmi waalra'yi salafkuna cilmiga iyo ra'yiga waa kala saari jireen fayaquuluuna lisunnati sunnada waxay dhihi jireen cilmun walimaa cadaaha wixii aan sunno iyo loo hayninna ra'yun ayay dhihi jireen wa can axmeda imaam axmed waxaa laga wariyey yu'khadu alcilmu can ilnabiyi sal ly salam uma can asaxaabati fain lam yakun fahuwa fi taabiciina mukhayar wa canhu maa jaءa can alkhulafaaءi araashidiin fahuwa min asunna wixii khulafaa raashidiin laga soo xigto laga keena waa sunna wamaa jaءa can gayrihim min asaxaabati miman qaala inahu sunnat lam adfachu wixii saxaabi uu yidhaahdo waa sunnana ma diidayo wa can ibni lmubaarak waxa uu yidhi liyakun ilmuctamadu calayhi alahar qofka waxa uu cuskanaya ha noqdaan aharka wakhuduu min alra'yi maa yufasiru lakum alkhabar ra'yiga iyo fiqiga iyo usuulkiisana waxaa ka qaadataan intii xadiidka idiin fasiri karto yani xadiidka nebiga wixii aad wax ugu fahmi kartaan ra'yiga ka qaata asal marka maxaa ah aathaarta asala ra'yigana maxaa laga qaadanaa iyo ijtihaadka intii aathaarta lagu fahmi karo war aad u qiimo badan waa marka waalxaasilu ana ra'ya in kaana mustanidan lilnaqli ra'yigu marka hadduu aayad xadiid istinbaadkeed yahay min alkitaabi aw sunna fahuwa maxmuudun wain tajarada can cilmin hadduu ka dhar la'aadana fahuwa madmuumun wa calayhi yadulu xadiidu cabdillahi bni camrin ilmadkuur bukhaarina warkiisu saas u socdaa ayb ayb marka waxaa kaloo waxyi marka maxaa la yidhaahdaa baabkan mas'alo kaloo muhima ku jirto wuxuu yidhi markuu baabeeyey maa kaana nabiyu sal ly slam yus'alu mima lam yunzal calayhi alwaxyu kelmaddan alwaxyu aan istaagayna agteeda waxyiga marka waxaa laga wadaa qur-aanka bis maya sunnadana waxyo wixii aan lagu soo dejinin macnaheedu waxay tahay wixii aan lagu soo loo waxyoonin qur-aan ahaan ama sunno ahaan aan loogu waxyoonin leanna bayhaqi bisanadin saxiix wuxuu ku soo saaray can xasana bni catiya axad taabiciin min hiqaati shaamiyiin waxa uu yidhi kaana jibriilu yanzilu cala nabiy sal l slam bsunnati kama yanzilu calayhi bilqur'aan jibriil nabiga sunnada waa kusoo deji jiray sidau qur-aanka usoo dejiyo wamaa yandiqu cani ilhawaa boon akhrinkeen waxaana ku tusaa arrintaana lafteena xadiian soo mar xadiid waxaa jiro yani saxiixa ku sugan muslim iyo yani nabiga sal ll ly slam markuu yidhi ninka isagoo jihaadaya dhinto oo aan cabsanaynin oo aan mudbir ahayn oo muqbil ah dhinto markii la weydiiyey jannada magala ma loo dembi dhaafaya haa buu yidhi nebigu ninkii markuu sii jeestay waa soo celiyey ku celi buu yidhi su-aashaada waa ku celiyey markaasuu wuxuu yidhi haah dembigiisoo dhan waa la dhaafayaa ila deyn deyn maahan jibriilaa ii yimid oo ii sheegay yuu yidhi ila deynkaas jibriilaa ii yimid oo ii sheegay marka ila deyn qur-aan maaha waa sunna soo ma arkays marka qisadii iyadana yacla bnu umaya ama yacla bnu munaya markii uu yidhi nebigoo waxii lagu soo dejinaayo inaan arkaan rabi lahay ayaa cumar baa u yeedhay ma kaalay buu yidhi wuxuu aad raadin jirta waa tanaay markaasuu yidhi arag nebigo waxay lagu soo dejinaa waa nin baa u yimid markaasuu yidhi oo jaakad wato oo barafuun ku dharooban yahay haddana weydiinayo cumrada iyo ixraamkeeda iyo waxyaabahaas markaasuu ku yidhi nebiga intuu dhididay oo dhidid ka yimid oo sidii waxyiga u qaban jiray qur-aanka marka lagu soo dejinayo u qabto ayuu markii laga fayday buu wuxuu yidhi alqi canka aljubba jubbadda iska iska tuur waqsil canka alkhaluuq ama barafuunkan iyo diibkanna iska dhaq wasnac fii cumratika maa kunta tasnacu fii xajik hadalkaasna ad hadal qur-aana maaha waa sunno waay nebigana markii hadalkaa uu sheegayey ka hor waxyigii dhididkii waxyiga iyo wixii baa qabtay marka sunnadana waa in loo waxyoon jira marka arrinkaa waxyi markuu leeyahay sunnadana waa u jeeda uma dakara shaaficiyu imaamu shaafici wuxuu sheegay ana min wujuuhi lwaxyi waxyiga marka maxaa ka mida wujuuhdiisa maa yaraahu fi lmanaam nebiga waa hurda waa riyoona waxyibuu ku jiraa wamaa yulqiihi ruuxu lqudusi fii ruucihi mararka qaar jibriil ruuxdiisa wax ku afuufaa waa sheegaa marka nebiga waxyiga qayb ka mida oo xadiidkii waxaaba tusaayo ina ruuxa alqudusi nafata fii rawcii ruuxulquduska jibriil wuxuu ku afuufay ruuxdeyda ana nafsan lan tamuuta xataa tastakmila risqaha alaa falaa tastakmilu alaa wuxuu yidhi marka faajmilu alaba fi risq kaasoo kale marka waa afuufid waxbaa lagu afuufaa waxy waxbuu sheegaa marka nebiga uma qaala wuxuu yidhi walaa tacdu sunanu kulluhaa waaxida min hadihi almacaani alatii wasafta sunnada nebiga laga hadlaayana macaanidan ma gudbayso imaa in loo waxyooday lagu akhriyey oo uu akhriyo imaa in qalbigiisa lagu ilhaamiyo lagu afuufo imaa ru'yo inuu ku arko waxaasoo dhan sunna ka imaanaysa marka dadkana marka waa sheegnayoo siday ku yihiin qiyaas dad diidaayo waa yacni qiyaaskii naskiio joogo wax qiyaasayo iyo dhexdhexad baabu tacliimi اnnabiyi sala اllahu alayhi wasalama ummatahu min alrijaali waاnnisaa baabu bayaani tacliimi اnabiyi sal l slam nebiga baristiisa caddaynteedii u baab yahay ummatahu ummadiisa u barayo min alrijaali iyo wanisaa-i niman iyo naaga ah mimaa kii wax ka mida uu baraya callamahu llahu alla uu baray laysa bira'yin walaa tamhiil ra'yi ma aha qiyaasna ma aha oo istixsaan ku jiro qaala xadaanaa musadadun marka muraadkiisu waxay tahay qofka caalimka ah dadku waa inuu nusuusta u baro qur-aankii iyo sunnadii inuu baro ee isaga aragtidiisa iyo istixsaanaadkiisa iyo inuu wax ugu sheego ama u bara ma aha ayb qaala xadaanaa musadadun huwa bnu musarhad qaala xadaanaa abu cawaana can cabdiraxmaan bni اlasbahaniyi can abi saalixin dakwana can abi saciidin jaءat imra'at ila rasuuli illahi sal l salam naag baa nebiga u timid faqaalat ya rasuula allah waxay tiri rasuul allow dahaba arijaalu bixadiidika raggii waxay la tageen xadiidkaaga ayagaa qaatay fajcal lanaa min nafsika yowman nafsadaada maalin nooga samee na'tiika fiihi aan kuu imaano maalinkaa dhexdiisa tucallimunaa aadna barayso mimaa callamaka allah wix alla adiga ku baray marka ra'yi maaha halkan waa maxalushaahid faqaala waxau yidhi ijtamicna fii yowmi kada wakada maalin hiblaaye kulma fii makaani kada wakada ku kulma fajtamacna way kulmeen faataahuna rasuulu llahi sal l salama nebigaa u yimid facallamahunna waa barbaray mima callamahu llahu wixii alla baray buu baray uma qaala maa minkuna imra'atun sunnadaanuu baray marka ra'yi uma sheegayo maa minkunna idinkama mid ah idinku imra'atun haweeney tuqadimu bayna yadayha min waladiha alaaatan hormarsanayso oy yacni ka saqiirayaan horteeda ilmaheeda xaal ay ka mid yihiin saddex ilaa kaana lahaa waxaa u ahaanaya xijaaban xijaab u ahaanaya min annaari bay uga ahaanaya faqaalat imra'atu minhuna naag iyaga ka mid a tiri yaa rasuula allah itnayni qaala facaadathaa maratayni bay ku celisay uma qaala watnayni watnayni watnayni ayuu yidhi labo labo labana tarjamadii xadiidka marka mudaabaqadooda waa daahir xadiidkanna kitaabuulcilmi baan kusoo marnay mowdicu tarjamana waxay tahay kunna lahaa xijaaban min annaar shaygaas shay ra'yi iyo istixsaan lagu keeni kara maaha waa wax waxyi ku imaanayo baabun ay hada kani baabun baab weeyaan laa tazaalu طaa'ifatu min ummatii ظaahiriina cala alxaqi yuqaatiluun laa tazaalu ka tegi mayso daa'ifatun koox min ummatii ummaddayda ka mid ah daahiriina inay yihiin kuwa muuqdo oo sarreeyo cala alxaqi xaqa korkiisa ku sarreeyo yuqaatiluuna ay dagaalamayaan cadowgoodii marka ay ka adag yihiin wahum kuwaasina ahlulcilmi weeyaan wahum ahlulcilmi tafsiirkan marka bukhaari wahum ahlulcilmi wuxuu ka keenay a'imo badana sidaas dhaheen cali bnu lmadini ayaa ka mida ayb oo tirmidi baa wuxuu yidhi samictu moxamed bn ismaaciil bukhaari yaquulu samictu caliya bna almadini yaquulu hum asxaabu alxadiid daa'ifadan iyo kooxdan la sheegayo asxaabu alxadiid yaziid bnu haaruunna sidaasoo kale uu yidhi isagana bukhaarina waa kan sidaanu yidhi imaam axmedna xaakim macrifatu culuumi alxadiid uu ku wariyey xadiidkan buu sheegay markaasuu yidhi in lam yakunuu min ahli alxadiidi falaa adri man hum dadkan daa'ifadan la sheegayo haddaysan ahlulxadiidka ahayn anigu ma garanayo yidhi cidda ay yihiin haddaysan ahlulxadiid ahayn ma garanayo cidda yihiin marka ahlulxadiid yaa la dhahaa marka ahlulxadiid waxaa la yidhaahdaa wixii dariiqii ahlulxadiidka ku socdo ayb caamo hadday doonaan waa iska noqon karaan dadaan cilmi badnayn laakiin muctaqadkooda iyo dariiqadooda iyo waa dariiqadii sunnada waa ahlulxadiid marka ahlulxadiid marka la leeya dadka yaqaan cilmigiisa keliya leh lagama wado dadka cilmigiisana yaqaano kuna socdo iyo kuwa ku daydo kuwaasma intaba wey yihiin ayb bacdu riwaayaatna waxay leeyihiin hum ahlulgarbi waa dadka galbeed jira bacdu riwaayaat waxay leeyihiin baytalmaqdis iyay sheegayaan shaam meelahaas inay joogaan oo ay ahaanayaan imaamu nawowi laakiin wuxuu yidhi daa'ifadaas markuu sheegaayey ummadda wax badanoo ka miday isugu jiri karaan ayb sharaxa muslimku marka aada ugu keenkeenaan ayb ibnu xajarna uu ka soo qaatay meelo marka sharxiisa iyo ka mida qaala xadaanaa cubaydullaahi bnu muusa wahuwa baadaam can ismaaciila can qaysin can ilmugiirati bni shucba can اnabiy sal l slama qaal laa tazaalu طaa'ifat min ummatii daahiriina xataa yaأtiyahum amr اllahi wahum daahiruun ilaa amarka alle u yimaada iyagoo sarreeyo xataa yaatiya amrullah marka maxaa laga wadaana yani waxay tahay amarka alle u yimaado waa qurbu qiyaami saaca saacadda intaynan dhicin waxyar ka hor oo ilaa saacadda waxay ku dhacaysaa dabcan dad aanba laa ilaha illa allahu aqoonin meeshaasna marka sidaasay u macneeyaan ayib qala xadaana ismaaciilu qala xadaana bnu wahbin can yunusa can ibni shihaab qala akhbaranii xumaydun qala samictu mucaawiyata bna abi sufyaan yaqdubu qaala samictu nabiya sal l slam yaquul man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin qofkii ilaahay khayr la doono diintuu fahamsiiyaa wainamaa ana qaasimun anigu waxaana mid wax qaybinayo wayucdi illaahu allana waa siiyaa walan yazaala amru hadihi lummati ummaddan arrinkeeda ka tegi maayo mustaqiiman inuu yahay mid toosan xataa taquuma asaacatu ilaa saacadda ay ka qumto ow xataa yaatiya amru llah marka wahum ahlulcilmida bukhaari markaa daliilkeeda waa kana waa keenayo yacnii xadiidkii laa tazaalu buu hormariyey kadibna wuxuu keenay man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin kuwaas marka daa'ifadaasi waa dadka ahlu cilmiga marka iyo wixii markaas iyaga yacni dariiqooda iyo ka diin dhigtoo laasimo aan ka bixin ayb mas'alay marka xadiidkan ka qaataan oo ah qofka ijmaacu inuu xujo yahay mar haddii ummaddaani ay ka mid yihiin dad ummaddan ka mid ah oo xaqa ku muuqdo ku sarreeya mar hadday jiraan waxay kutusaysaa marka ummaddan ijmaacoodu inuu xoog leeyahay marnaba baatil iskuma raacayo leanna dadkaanaa ku jiran ayb qaala الnawawiyu fiihi ana alijmaca xujat uma qaala yajuusu an takuna daa'ifatu jamacata mutacadida daa'ifadan la sheegaa jamaaco kala tagtagsan inay taha dhici karto kala duwan min anwaaci اlmu'miniina ku kala dhex jirto maa bayna shujaacin nin geesi ah oo jihaadan wa basiirin bilxarbi dagaalka mid aad u yaqaano ummadda meeshaas ka anfacayo wa faqiihin mid aad u cilmi badanoo xalaashii xaaraantii dadka u kala sheegayo wa muxadiثin nin xadiidka nebiga baahinayo wa mufasirin nin qur-aanka fasiraayo wa qaa'imin biاlamri biاlmacruufi wanahyi can اlmunkar mid u taagan alamru biاlmacruuf wanahyi can اlmunkar wa zaahidin wacaabidin mid cibaado badan oo zaahid ah walaa yalzamu an yakunuu mujtamiciina fii baladin waaxid hal meel inay joogaan laazim maaha bal yajuuzu ijtimaacuhum fii qutrin waaxidin waiftiraaquhum fii aqdaari اlardi wayajuuzu an yajtamicuu fi lbaladi اlwaaxidi waan yakunuu fii bacdin minhu duuna bacdin wayajuuzu ikhlaa'u lardi kulliha min bacdihim qaar in laga waayo awalan faawalan ilaa an laa yabqaa ilaa firqatun waaxidatun bibaladin waaxidin marka dambe la helo adu saas u shara xadiidkan waxaa la mida mid dhahayo isagana abu daawuud uu wariyey in allaha yabcatu lihadihi اlummati calaa ra'si kuli miati sana man yujadidu laha diinaha waa isleeyihiin ayb kaas marka inuu hal nin ahaado qasab maaha waxaa laga yaabaa marka qudri inuu nin mujadid ka yahay meel kale nin inuu mujadid ka noqdo hal marna ay wada nool yihiin aa dhacda adu meelahaas marka aada uga hadlay masaladaas baabun fii qowli illahi tacaala aw yalbisakum shiyacaa baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fii qowli illahi tacaala ilaahay qowlkiisa macnihiisiibuu u baab yahay aw yalbisakum shiyacan alla inuu kooxo kooxo idiin qaybiyo ayuu awoodaa ayb munaasabada marka waxay tahay xadiidkan hore kii baabkii hore kan isu munaasabka ah ana duhuura bacdi اlummati calaa caduwihim duuna bacdin yaqtadii ana baynahum ikhtilaafa kii hadda aan soo dhaafnay maxaa ku jiray koox ummadda ka mida xaqay ku taagan tahay marka maxaa laga fahmaa hadday kooxe xaqa hayso dadku inay kala qaybsan yihiin muslimiinta oo kooxdaas marka la ammaanay iyo kuwo kalena inay jiraan oo ayagu aan daa'ifa mansuura iyo aan ahayn inay jiraan ee ikhtilaafkii markaasna waa kan daliilkiisi markiisa qaala xadaana caliy bnu cabdillaahi wahuwa almadiniyu qaala xadaana sufyaan huwa bnu cuyayna qaala camrun samictu jaabira bna cabdillaahi camr bnu dinaar isagana jaabiru aad uga wariyaa radia allahu canhuma yaquulu lama nazla cala rasuuli illahi sal ll ly slam nebigu markay kusoo degtay qul huwa alqaadiru cala an yabcata calaykum cadaaba min fawqikum qaala wuxuu yidhi acuudu biwajhika wejigaagaan magangelay ow min taxti arjulikum qaala acuudu biwajhika ilaahay cadaab buu awoodaa kor inuu idinkaga keeno hoos idinkaga keeno falamaa nazlat markay soo degtay ow yalbisakum shiyacan wayudiiqa bacdakum ba'sa bacdin qaala waxa uu yidhi haataani ahwanu labadan baa ka fudud labadii hore aw aysaru ama ka fudud markaa nebiga waa laga diiday midaan dambe ummadda inay kala qaybsantaha ilaahay qadaray koox koox ay ahaata kooxahaas marka qaybsamaayana mid unbaa markaas xaqii hayso midaasna magac iyo looma yeelinee wasfi iyo tilmaan unbaa la siiyey waxay saxaabada ku taagan yihinta ku taagan ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man shabaha qofkii ku shabaho aslan asal asalka oo macluuman la yaqaano biaslin asal mubayanin la caddaynayo ayb asal ayaa waxaa lagu shabahayaa asal kale labada asal midna waa iska muuqdaayo waa cad yahay midna mugdi baa ku jiro kaasaa la rabaa in la caddeeyo markaasaa mid la yaqaana lagu mithaalina hadda qiyaaska usuuliyiintu yaqaaneen maaha kan hadda leanna qiyaaska usuuliyiintu ay yaqaanaan waa maxay farac iyo asalow qiyaasku ka dhexeeyaa shay asal ahoo mansuus ah baa maqiis noqon maqiisu calayhi laga dhiganaa maqiiskii kii la qiyaasayeyna waa farac aan isagu asal lahayn cilla jaamicaana ka dhexayso xugunaana meesha ka soo baxayo kaas hadda ma aha shay daliil leh ayaa waxaa lagu shabahayaa mid kaloo daliil leh laakiin labadooda mid baan dadka u muuqan karin oo in la bayaaniyo la rabaa waa intaas waqad bayana nabiyu sal ll ly slam nabigu wuxuu caddeeyey xukmahumaa xugunkooda liyufhima asaa'ila ninka saa'ilkasoo wax u fahmsiiyo qala xadaana asbaq bnu lfaraj qala xadaanii ibn wahbin can yunus can ibni shihaab can abi salamta bni cabdiraxman can abi hurayrata ana acraabiyan ataa rasuula lahi sal l salam nin reebaadiya nabiga u yimid faqaala waxau yidhi ina imra'atii waladat ghulaaman aswada naagteydu waxay dhashay adoon yani wiil madow wiil madow wuxuu ka wadaa marka sarbeebo anigana ma madoobi xabuu ka yimid marka wa inii ankartuhu waan inkiray faqaala lahu rasuulu lahi sal l slam hal laka min ibilin geel ma leedahay qaala nacam qaala famaa alwaanuha midabadiisu waa maxay tahay qaala xumrun waa gudguduudan yihin qaala hal fiiha min awraqa mid cad ma ku jiraa qaala ina fiiha la wurqan waa ku jiraan yiri kuwa cadcad baa ka mida qaala waxa uu yidhi faannaa turaa dalika jaaha faannaa xaggee baa turaa lagu malagelinayaa daalika kaagaasi jaaha in uga yimid qaala yaa rasuula allahi cirqun nasacahaa xidid jiitay fir hore yaa laga yaabaa inuu jiitay oo xoogaa ay caddaayeen meeshaas uu ka keenay marka fir hidde inuu jiitay qaala waxauu yidhi walacalla haada kanna waxaa laga yaabaa cirqun nasacahu xidid inuu jiitay cunugaaganna oo adiga awowayaalka iyo ayeeyayaalka iyo wax inay madoobaayeen baa dhaci karta walam yurakhis lahu fi lintifaa'i minhu nebigu uma ruqsaynin cunugaa in sidaas uu iskaga anfiyey ninkaas licaankana waa kusoo marnay kitaabu licaan xadiidkuun macnaha hadda u jeedaa waxay tahay ninkan waxbaa ka qarsoonaaday waxbaa loogu muujiyey labada shayna maadaama nebigu ku hadlay labadaba sunno wa asal macluuma yaa mid macluum aan ahayn looga qiyaa looga qiyaastay ayb qala xadaana musadadu qala xadaana abu cawaana can abi bishrin can saciid bni jubayrin can ibni cabaasin ana imra'atan jaaءat ila nabiy sal l salam nabigay u timid faqaalat ina ummii nadarat hooyaday waa nadartay an taxuja inay xajiso famaatat way dhimata qabla an taxuja intaynan xajinin afa axuju canha ma ka xajiya qaala nacam xujii canhaa haa buu yidhi ka xaji ara'ayti bal ii sheeg low kaana calaa ummika hooyadaa daynun dayn haddii korkeeda uu ahaan lahaa akunti qaadiyatahu midii ka gudaysay ma tahay qaalat nacam haah faqaala faqdu ladii lahu waxa alla uu leeyahay haddaba u guda fa ina allaha axaqu bilwafaa allah ku xaqnimo badan in loo gudo ayb marka deyntii bani aadam waaan iyada waxaa ka qarsoonaaday wixii alla uu leeyahay waajibaada ma la gudi karaa deyntaas yaa ka qarsoonaatay midda ay taqaanayna waxay ahayd bani aadam hooyadaa wax kuleh ka gud tii ay taqaanay baa looga qiyaaslogu qiyaasa ayb xadiidkanna marka xajka iyo meelahaas waa kusoo maray qofkan laakiin marka wax qiyaasan fiqhiga ninka qiyaaska samaynayo qiyaas wax ku keenaayo shuruudda laga rabo shaafici ka hadla meeshaan imaamu lmusanina labadan xadiidku wuxuu u xujaystay calaa man ankara alqiyaasa daahiriyada qolada qiyaaska diidan ayuu ku xujeeyey labadan xadiidku soo deliishaday qiyaaska un u soo deliishaday qaala waqad dakara shaaficiyu imaam ibnu xajar wuxuu yihi waqad dakara shaaficiyu sharta man lahu an yaqiisa qofka inuu qiyaasto xaq u leh shuruuddiisa faqaala wuxuu yidhi yushtaradu waxaa loo shardiya an yakuuna caaliman bilaxkaam nin axkaamta yaqaan inuu yahay min kitaab illahi tacaala qur-aanka uu ka yaqaan wa binaasikihi wa mansuuqihi aayadaha la nasakhay iyo kuwa wax nasakhay inuu garanayo wa caamihi wa khaasihi caam iyo khaas inuu yaqaan nusuusta caamka iyo midda khaaska wayastadilu calaa ma xtamala ta'wiila bisunnati wa bilijmac wixii ta'wiil iyo macno aqbalayana wuxuu usoo deliishanayaa oo macaanidooda ku fiirinaya sunnada ijmac fain lam yakun fabilqiyaasi qur-aan ma haayo sunnana ma haayo yacnii sunno ma haayo ijmaacna ma haayo fa bilqiyaasi calaa maa fi lkitaabi waxa kitaabka ku sugan buu uga qiyaasana fain lam yakun fabilqiyaasi calaa maa fi sunnati fain lam yakun fabilqiyaasi calaa ma ittafaqa calayhi salaf wa ijmaaci innaasi walam yucraf lahu mukhaalif usuul dhan waay waxaan shaafici marka usuushiisa saan waay wax ku dhiso ayb wuxuu ku leey ninka wax qiyaasaaya waa inuu yaqaano axkaamta qur-aanka inuu ka yaqaano naasikha iyo mansuuqa caamka iyo khaaska wixii tafsiir u baahdana xagow tafsiirkiisa ka fiirina sunnada iyo ijmaaca ayb haddii aynan jirin qiyaaska qiyaaska marka xaggee kow laga qiyaasanaa qur-aanka wixii uga eg macnaha qur-aan ka shabaho ayuu ku fasira aayad qur-aan wixii shabaho kaluu fiirina haddii qur-aankii uu uga waayo wax shabaho sunnaduu fiirina sunnada haddii looga waayo ijmaacii wixii salafku isku waafaqeen waa laga waayo wixii salafku isku waafaqeen culummadaan hadda joogto markaas joogo wixii ay isku waafaqaan oo ijmaaci innaas oo mukhaalif aan loo arkin qaala walaa yajuusu alqowlu fii shayin min alcilmi ila min hadihi alawjuh ma bannaana buu yidhi wax cilmiga ka mida in lagu qowloo la sheego ilaa meelahan un in laga soo xiganayo maaha walaa yakuunu liaxadin an yaqiisa qofna uma bannaana inuu wax qiyaasto xataa yakuuna caaliman bimaa madaa qablahu min asunan ilaa uu garanayo wixii isaga ka horreeyo sunana wixii tegay isaga hortiis oo sunan ah inuu garanayo maaha wa aqaawiili salaf salafka wararkooda inuu yaqaan way waxaa arkay marka shaafici mararka qaar masalada markuu u waayo aayad ama xadiid waxaad arkay iyadoo aqwaashii saxaabada la keenayo masaladii loo keenayo weliba shaafici haddii aad rabto madhabtiisa iyo waxa uu deliishaday inaad ogaatid kutubta bayhaqi aad ha loo fiiriyo kitaabkan asunan lkabiirka ama asunan lkubraaga bayhaqi adiladii mukhtasarka musani masaa-isha shaafici laga keenay adilada loo cuskaday oo ku dhigaa meeshaas kitaabkaas walidaalika aadu ugu khidmeeyey madhabta shaaficiyada imaamu lbayhaqi waxaa la leeyahay ummadda shaaficiyada dhammaan waxaa gallad ku leh imaamu shaafici ilaa bayhaqi maana bayhaqi asagaa shaafici gallad ku lahaa la dhaha leanna wixii uu daliilinayo dhanuu dadka usoo bandhigay oo u keenay marka isaga waxaa ku arkaya kitaabkaas bayhaqiga masaladii loo waayo shaafici uu ku tago haddii daliil kitaabkii sunnada looga waayo waxaa arkee saxaabi qowlkiis unbuu keenaa haddii saxaabada uu ka waayana taabiciin iyo wax unbuu meel unbuu afka saara waa sidaan marka u hadlaayo cilmi qof inuu ku qowlo ma bannaana ilaa min hadihi alawjuhi kitaab sunno qiyaas ijmaac waa in meesha walaa yakunu liaxadin an yaqiisa xataa yakuuna caaliman bima madaa qablahu min asunan waa inuu sunnada yaqaan ayb wa aqaawiili salaf wa biaqaawiili salaf wa ijmaaci innaas dadka ijmaacooda wakhtilaafi alculamaa culamada khilaafkoodana waa inuu garanayo si ugu ogaado masaladay isku khilaafeen inta qowlo ay ku tageen haddii matalan masalada salafkii saddex qowl iskugu khilaafeen mid afaraad adiga waa iska ilaalinay waa inaad keentaa qaladay noqon saddexdan qowl unbaa wax ka laga doorana wa lisaani alcarab luqada carabigana inuu yaqaano wa yakuunu saxiixa alcaqli nin dihnigiisa haaqib iyo caqlina liyufariqa bayna almushtabihaati walaa yacjala si wixii isku eg eg liyufariqa bayna almushtabihaati waxyaabaha marka shubhada geli kara iyo kale si u kala saaro meelna isaga eg meelna ku kala duwanaan karo walaa yacjala uu ma degdegaayo wayastamicu miman khaalafahu dadka isaga khilaafsan oo masaa-isha ku khilaafsanna waa dhegaysana liyatanabbaha bidalika calaa gaflatin in kaana heyrkaa waxa uu masalada ka qabano inaad dhegaysato waa si uu u baraarugo qofka hafla iyo waxa ugu baraarugo korkeeda in kaanad hadday jirto wa an yabluga gaayata jahdihi meesha ugu dambaysa tabartiisa inuu gaaro wa yunsifa min nafsihi xataa yucrafa min ayna qaala maa qaala nafsadiisana waa inuu u insaaf sameeyo xataa yucrafa ilaa la garto min ayna qaala maa qaala warkan uu dhahaayo meeshuu ka keenay waa inuu sheegaa uunan dadkii ka qarinin walikhtilaafu calaa wajhayni ayuu yiri ikhtilaafku waa laba waj famaa kaana mansuusan wixii nas leh lam yaxila fiihi alikhtilaafu calayhi in la ysku khilaafaa ma ah u bannaan wixii la nasgareeyey wamaa kaana yaxtamilu ta'wiil wixii laakiin macnihiisu xoogaa saanna suuragal tahay saanna suuragal ku tahay ow yudraku qiyaasan ama qiyaas lagu gaarayo fadahaba almuta'awilu aw ilqaa'isu ninka wax fasiraayo ama ninka qiyaasaayo uu ku tago ilaa macnan macno macnaha oo yaxtamilu ixtimaal naskaas in lagu fasiro geli karo wa khaalafahu hayruhu hayrkiina ou khilaafo lam aqul aniga ma dhahayo shaafici inahu yudayaqu calayhi waa lagu ciriirina diiqa almukhaalifi linasi sidii nin nas khilaafay oo kale sida loo ciriiriyo markaana war weyn wuxuu ku le khilaafku waa laba nooc mid waa wuxu inay nas cad ay leedahay wixii nas cad leh in laysku khilaafaa ma ah ninkii khilaaf ka keenana waa lagu ciriirinaa markaas oo waxaa laleeyahay waxaan qalad waayo naskan ayaad ka tagtay nasna maxaa la yidhaha waa wixii hal macno maahane wax kalaba aan ixtimaaliy ayib nooca labaad wuxuu yahay khilaaf ka dhashay aayad ama xadiid fasirkiis fasirkuna saanna waa ixtimaala ninkan u wata sida ninkan u watana waa suuragal middaas aniga maku ciriirinayo qofka sida aan ugu ciriirinayo marka uu nas cad khilaafoo kale markaan ma ugu ciriirinayo waidaa qaasa hadduu qiyaaso man lahu lqiyaasu nin qiyaas shuruuddiis gaaray oo leh fakhtalafuu ay isku khilaafaan wasica kullan an yaquula bimablagi ijtihaadihi laba ninoo culumaa waa ninkaanna qiyaasuu gaaray kanna qiyaas waa iskhilaafeen mid kastaa marka waxaa loo waasac yeelayaa inta ijtihaadkiisa gaara inuu dhaho walam yasachu itibaacu gayrihi fiima addaahu ilayhi ijtihaaduhu ninkan mujtahidkaa wixii uu ku ijtihaaday inta ka tago nin kale ijtihaadkiisa inuu iska qabsado ma aha lanna ninka mujtahidka isaga muqallid maaha darajatu ijtihaaduu jooga iman shaaficiyi maaligoo kale wax isku khilaafaayo nin walba ijtihaadkiisa meeshuu gaarsiiyo ku taga warkan marka war aad u waxawaaye usuul aad rasiin u ah waa aad xoog badan dadka hadda waxaad arkaysaa mas'ale yacnii adiladeedu ay qaamid iska tahay ama khilaafkeedu saxaabadaba ka jiray naskan saanaan u fahmay saanna waa loo fahmay ayuu wuxuu rabaa in maanta daawo laga gaaro khilaafkaasna uu soo dhammeeyo sidii ijmaacioo kale inuu u dhaqmo ma la raba taas daalib cilmiga marka waxaa ugu sugan arrinkan fahm inuu aad u ag istaago wqala bnu cabdilbar fi bayaan lcilmi jaamicu bayaan lcilmi wafadlihi bacda an saaqa hada lfasla fasalkan markuu soo kaxeeyey qad ata shaaficiyu raximah اllahu fi hada lbaabi bima fiihi kifaayat washifaa shaafici wuxuu la yimid buu yihi baabkan wax caafimaad uu ku sugan yahay kuna filan qofka ayb baabu ma jaءa fi اجtihaadi اlqadaaءi bima anzla allahu baabu bayaani maa kii caddayntiisiibu u baab yahay jaaa ku yimid fi اjtihaadi اlqadaaءi qadaha ijtihaadkiisa bima anzla allahu lagu xukumo waman lam yaxkum bima anzla allahu faulaa'ika hum اظaalimuun wamadaxa الnabiyu sal ه slam nebigu waxau ammaanay saaxiba alxikmati xikmada midka u saaxiibka xiina yaqdii bihaa markuu ku xukumaayo wa yucallimuhaa uu dadka baraayo walaa yatakalafu min qibalihi xaggiisa iskaga kallifi maayo wa mushaawaraةi اlkhulafaa'i khulafada la tashadkooda wa su'aalihim su-aashooda ahlalcilmi ay su'aalayaan oy la tashanayaan ayuu baabkan u baab yahay qaala xadaثna shihaabu bnu cabaadin qaala xadaثna ibraahim bnu xumayd can ismaaciila can qaysin can cabdillaahi qaala qaala rasuulu llahi sal l ly slam laa xasada ilaa fitnatayn rajulun aataahu allahu maalan fasullita calaa halakatii fi lxaqi waakharu aataahu allahu xikmatan fahuwa yaqdii biha wayucallimuha qaala xadaanaa muxamadun qaala ahbaranaa abuu mucaawiya ayib muxamedkani waa ibnu salaam sida ibnu sakan ou jasmiye ayb qaala ahbaranaa abuu mucaawiyata qaala xadaanaa hishaam can abihi can ilmugiirati bni shucba qaala sa'la cumar bnu lkhadaab wuxuu su'aalay can imlaasi lmar'ati naagta dhicinteeda caloosheeda janiinka ku jira ay soo tuurta hiya alatii midda waa imlaasu lmar'aha hiya alatii waa midda yudrabu batnuhaa caloosheeda wax lagu dhufanayo fatulqii janiinan ilmihii soo ridaysa faqaala waxau yidhi cumar ayukum samica min anabiy sal ly slam fiihi shay-an yaa ka maqlay nebiga arrintan sha'nigeeda waxyaa ka maqlay faqultu waxaan idhi muqiira haddaan ahay ana aniga faqaala maa huwa muxuu yahay waxaad maqashay qultu samictu nabiya sal l slam yaquul nebigoo dhahayaan maqlay fiihi quratun qura ayaa ah cabdun ow amatun addoon ama addoon ayaa ka waajibayso daa cunugaas marka oo asagoo meyda soo baxo isagoo nool hadduu soo baxo dhaawicii calaamadiisana uunan ku oolin oo noolaado xayaata mustaqira ay ku sugnaato gadaal ou ka dhinto hamale markaas waxba lagu yeelan maayo ayb haddii intuu soo baxo nolol ku soo baxo dhaawicii markaas wax ka dhashay kabacdi iyo u dhintanaad markaas diyo iyo waxyaabahaas u tegaya laakiin isagoo calooshii ku jiro uurjiif ah ayaana markii lagu dhuftay meydaa soo baxay isagoo meyduu soo baxay markaas waay marka addoonka la bixinayo hadda marka see la yeela addoon isaga haddeertaan waxaa laga yaaba inaan lagu macaamilina culimmadu waxay yidhaahdeen waa khumusu diyati ummihi cushru diyati ummihi aaujeeda cushru diyati ummihi diyatu ummihi meeqa waayan hadday xor tahay diyatu ummihi waa konton konton marka toban haddii loo qayba imis shan shan halaad waa marka khamsatu abcira ayib hadday hooyadiis addoon ahaydna iyada qiimaheeda inta toban loo qaybiyaa qayb laga bixina waayahay faqaala markaa wuxuu yidhi laa tabrax meeshaan ha ka zuulin xataa tajii'anii bilmakhraji fiimaa qulta ilaa warkan aad tiri makhraj aad uga baxsato aad la timaado yani nin kale ii keen kula maqlay wuxuu ka wadaa marka hal nin inaan hadal laga yeelaynin ma ka wado waa ziyaada fi tahabut waxaa kaloo ku jira dadku inaynan ku degdegin rasuulkaa yidhi inaan la isaga degdeginuu rabaa cumar qof walbaa uu aad uga feersado fkharajtu waan baxay fawajadtu muxameda bna maslama ayaan ele faji'tu bihi waa la imid fashahida macii waa ii markhaati furay macayg anahu samica nabiya sal slam yaquulu fiihi guratun cabdun ow amat taabacahu bnu abi zinaad can abihi can curwata can lmugiira ayb marka tarjamada iyo mudaabaqada waxay tahay cumar inuu dadka su'aalay qadaha iyo xukunka u imaanayo dadkiibuu su'aalay la tashtay baabu qowli nabiyi sal markaa qaadigu inuu xukun ridaa ma bannaana ilaa xaadisadaas uu kitaabka iyo sunnada ka feeriya maaha hadduu ka waayana ijmaaca qiyaasu aadaya ahlucilmiguu su-aalaya wahaakada baabu qowli nabiy sal l slam nabiga qowlkiisa macnihiisiiba u baabaya ama caddayntiisii latattabicunna sanana man kaana qablakum dadkii idinka idinka horreeyey jidkoodaad raaci doontaan kitaabulictisaam marka munaasabada uu laleeyahy waxay tahay sunnadii nebiga waa ka tegaysaa markaasaad umam kale dariiqoodaad qaadaysaa qaala xadaana axmed bnu yunus qaala xadaana bnu abi di'bin can ilmaqburiyi wahuwa saciid bnu abi saciid almaqburi can abi hurayrata radia allaahu canhu marna toosu uga wariyaa marna aabihiisa u dhaxeeya isagii abu hurayra saciid bnu abi saciidan almaqburi marka saciid bnu kaysaanna waa le aabihiis kaysaana can abi hurayrata can inabiy sal l slam qaal laa taquumu saacatu saacadda ma dhacayso xataa ta'khuda ummatii ilaa ummadayda ay qaadato biakhdi alquruuni qablahaa ummadihii hore wixii ay qaateen ilaa ay qaadato shibran bishibrin taaka taaka wadiraacan bidiraac dhudhun dhudhun faqiila yaa rasuul allah ka farisa waruuma farisii ruum oo kalea faqaala waman innaasu dadku waa ayo ilaa ulaaika kuwaas maaha dadka aan sheegayaa waay waa kuwaas un maane ayb qaala xadaanaa mxamed bn cabdilcaziiz qaala xadaanaa abu cumar aلصancaaniyu min alyamn sancaa alyamn can zayd bni aslam can cطaa bni yasaar can abi saciidin اlqudriy can الnabiy sal ا slama qaal latattabicunna sanana man kana qablakum shibran bishibrin wadiraacan bidiraac wadiraacan diraacan xataa low dakaluu juxra dabbin hadday galaan tabictumuuhum waa raacaysaan qulnaa yaa rasuula allah alyahuudu wاnnasaara qaala faman waa ay markaas yeeyihiin ayb marka akhada fulaanu biakhdi fulaan ay saara bisiiratiida xataa ta'khuda ummatii akhda alquruun ama ma akhada alquruun siiradii ummadihii hore ay qaadanayaan ayb waxyaabahaas marka ay ka raacayaanna waxyaaba caqaa'id u laabto iyo cibaadaad iyo akhlaaqiyaad iyo caadaad inta isugu jiraan taas iyadana in la fahmay u baahantay ummadahan hore yaa lagu dayanin marka la leeyahay waxaa laga wadaa caqaa'idka yaa looga dayanin cibaadaadka yaa looga dayanin ha kala duwanaada akhlaaqda yaan looga dayanin caadaadka yaa looga dayanin waxay xataa aan diin ahayn oo caadaad ah in looga daydaa ma bannaano ibnu taymiya iqtidaau siraad almustaqiimka wuxuu leeyahay siraadulmustaqiimku waa umuur diini ah oo cibaadaad iyo caqaa'id ah iyo kuwo caadaaday isugu jiraan xata alcaadaad marka waxyaabaha iska caadaadka in laga qaata ma aha oo loogaga daydo ayb dadkii hadda markaa de shibran bishibrin nebiga nebinimadiisay ku tusay sida hadda loogu dayday wax kasta waa looga dayday xataa xukunkii ayagaa looga dayday wadamadii muslimk muslimiinta waxay noqdeen maxkamad gaala haddaa soo gashay iyo maxkamad wadan muslin ka dhex furan wax ay ku kala bedelan yihiin haddaada gara karin ka hor keliya waxaa u kala duwan maalmaha ciidda iyo axwaasha shaksigaa iyo waxyaabahaasaa laga yaaba inay kala duwan yihiin ee qaanuunka jaraa'imta qaanuun aljinaa'i waa isku mid kaas iyo kan waxba kuma kala duwan qaanuunka jinaa'iga marka qaanuunka jinaa'iga hadduu noqday yacni meel kale oo kudayasho kale maa dhiman marka caqaa'idkiina waa arkaysaa dadku say ugu dayanaya waxyaabaha la aaminayo xataa aadaa loogu looga dayday ilaa mararka qaar mushrikiintii hore waxay samay jireen iyo dad muslimiin hadda sheeganaya waxay samaynayaan aad yani waxba aynan ku kala duwanin ama bal ay kaba horeeyaan kuwaas ayb towxiid ulasmaa wa sifaatna de falsafadii yunaankaa la soo gelay waa tii ibnu xajar uu ka sheeganayo aan akrinayno baabu ismi man dacaa ilaa dalaalatin aw sanna sunnatan sayi'ah baabu bayaani ismi man qof dembigii caddayntiis buu u baab yahay dacaa ilaa dalaalatin baadi u yeeray dadka ugu yeeray ow sanna ama jideeyey sunnatan sayi'a sunna xun liqowli illahi tacaala wamin awsaari aladiina yudiluunahum bigayri cilmin yaa u daliil qaala xadaana alxumaydiyu wahuwa cabdullahi bnu zubayr qaala xadaana sufyaan qaala xadaana alacmash xumaydi can sufyaan waa ibnu cuyayna qala xadaana alacmash can cabdillahi bni murata can masruuqin wahuwa bnu ljdac can cabdillaahi qaala qaala nabiyu sal l slama laysa min nafsin naf ma jirto tuqtalu la dilaayo dulman dulmi loo dilaayo ilaa kaana cala bni aadama alwali bani aadam inankiisii hore waxaa ahaanayo korkiisa kiflu nasiib ayaa minha dhiiggan xaaraanta xaggeeda kaga ahaanayso wa rubamaa qaala sufyaan inuu yidhi baa la arkaa min damiha dhiiggeeda liannahu maxaa yeelay awalu man sanna alqatla dilka dil wax jideeyo kan ugu horeeyo liannahu isagu awalu man qofkan ugu horeeyo waa sanna jideeyey alqatla dilka awalan marka horeba ayib oo qofkii ugu horeeyo dil jideeyey waa taasuu marka wuxuu ku mutaystay ayib midaasuu marka wuxuu ku mutaystay in dembigaas loo dhigo marka waana halis marka meeqo dhiig oo xaaraana dhulka korkiisa ku daadata adduunyada wax badan wa dembiguu kuleelaana isagaa dadka tusa marka arrinkan arrin qofku inuu ka fakero ay tahay waa adiga wixii aad mubaashara ula timaado iyo wixii aad tasabub ula timaado dembigeeda waa leedahay wixii sababtaas a kuu noqdo aad kaa fiirsadana waa dembigeedii baad leedahay waddan iska fadhiyo oo iska degan ama yacnii wax aan laga aqoonin dhibaato aan laga aqoonin haddii aad soo geliso ood keento dhibaatadaas iyo dembigaas qof allaale qofkii sameeya waxbaad ku yeelanaysaa ayb waddankan hadda waxaa dhibaato fara badan ku haayo waqtigan waxaa dhibaato fara badan ku haayo dadkan bannaanada ka yimid dhaqamada kala wato noocay doonayaan ha ahaadaan waddankii kusoo laabanayaan waxay la imaanayaan dhaqamo xunxun caadaad aysan dadkan weligood aqoonin kuna riyoonin bay keenayaan ummaddii bay u fududaynayaan waa kula dhiiranayaan wax allaale wixii ku daydo dembigiisay yeelanayaan walidaalika waa ka fasaad badanya culamada qaar waxay yidhahdaan wayascawna fil ardi fasaadanay soo gelayaanay jawaabaan culamada qaarkood waxaa ka mid a saanax fawsaan ayaa ka mid a xataa dadkaas fasaadka yacnii ugu daranoo dhulka iyo la keenaya waxaa ka mid a uu leeyahay yacni markuu ka hadlaayo dadka wadamada waddamada muslimiinta keeno yacnii gaalada kusoo hogaamiyo waxaa la mida ama kaba khatarsan uu leeyahay kuwa iyaguna keeno taqaaliiddaas kufriga ah taqaaliidda kufriga kuwa dal islaama keeno yaa ka daran uu leeyahay kan ciidanka waxaa laga yaabaaba in la arkayaba dhibkiisa laakiin taqaaliiddan sidaas u dadka u dhexgelayso oon la fahmaynin waxmagaratadii ay saas ugu yaacayaan iyadaa ka daran uu leeyahay sharxu dalaa'ilka kitaabkan dalaa'ilka sharxiisa hadal sidaas macnahaas leh ayuu sheegay waana khatar muuqato waayo si xadiidkanna hadda wuu tilmaamayaa marka dadku waxay keenayaan inay iska feeriyaan waxa fiican haddii lagaa arkana khayrkeedaa leedahay waxun haddii lagaa arkana waxay leedahay sharteeda waa lagu qoraya ayb marka qaala almuhallab hada albaabu waladii qablahu fi macna taxdiiri min aldalaali waijtinaabi albidaci wamuxdathaati alumuuri fi اddiin wannahyi can mukhaalafati sabiili اlmu'miniin saasuu baabkan u tilmaamaya hada aakhiruhu wallahu aclam sala allah wslam cala nabiyina mxamed